بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع waxa uu sheekhu yidhi calayhi raxmat ullah alqaacidatu asaabica qaacidadii toddobaad alilxaadu leexinta fii asmaa'i illaahi ilaahay asmaadiisa la leexiyaa tacaalaa korreeye huwa ilxaadkaasi almaylu leexin weeyaan bihaa asmaadii laga leexiyo camaa yajibu wixii u waajibayey fiiha asmaada wahwa ilxaadkaasi anwaacun noocyo weeyaan kala duwan kala xukunna ah oo qaarkood kufri ayay gaadhayaan qaar waa macsiyo uuna waa muxaram yacni darajaadkoodu waa kala sarreeyaan sheekhu qaacidadan toddobaad oo qawaaciddii qawaacidul asmaa qaacidada ugu dambaysa ah waxa uu kaga hadlayaa alilxaadu fi lasmaa ilxaadkana waxaa la yidhi waxaa laga keenay min allaxdi oo waa leexinta walidaalika xabaasha marka la qodaayo dee marka iilka la duwayo laxdi baa la ydhaa laxdina waxaa loo yidhi ama aynu luxudka u nidhaahnaa waayo dee sida qodaalkii uu hoos ugu socday ayaa iilka waa la duwaa duwistaas weeyaan laxdigu oo waa leexin marka qaacidadani waxay tilmaamaysaa yacni asmaada ilaahay wixii waajibka u ahaa ay mutaysanaysay haddii laga duwo inay ilxaad tahay leexin laguna mutaysanayo cuquubo ciyaadan billaah waxa uu sheekhu yidhi marka qaacidada toddobaad alilxaadu leexinta fii asmaa'i illaahi ilaahay asmaadiisa la leexiyo tacaalaa korreeye huwa ilxaadkaasi almaylu leexin weeyaan bihaa asmaada la leexiyo oo camaa shaygiina laga leexiye yajibu u waajibaya fiiha asmaada macnaha ilxaad waxaa la yidhaahdaa ilaahay asmaadiisa wixii u waajibay ee ay mutaysanaysay in laga leexiyo ayaa la yidhaha ilxaad wahwa ilxaadkaasi anwaacun noocyo weeyaan alwalu ka hore yacni anwaacda ilxaadka nooca ugu horeeya waxa weeye an yunkira inuu inkiro ruuxu uu dafiruu diido shay-an shay oo minhaa asmaadii ilaahay ka mid ah aw mimaa ama shay u diido an yunkira waa inuu diido shay-an shay oo minhaa asmaadii ka mid ah aw mimaa ama kii ka mid ah dallad ay tusisay hiya asmaadu calayhi maaga oo min asifaati sifaadkii ah iyo walaxkaami axkaamtii waxa uu sheekhu yidhi ilxaadka nooca ugu horeeya waxa weeye inuu ruuxu dafiruu diido wax asmaadii ilaahay ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yahay caliim ama xakiim ama casiiz ayaabuu qofkii inkiray marka inkaarkaasi waa nooc min anwaaci ililxaad ama wuxuu inkiray asmaadan ilaahay wixii ay tusisay wax ka mid ah oo ama sifaadkii ah oo maalan wuxuu yidhi ilaahay waa caliim laakiin sifatu lcilmi ma le ilaahay waa xakiim laakiin sifatu lxikma ma le ilaahay waa casiiz laakiin sifat lciza ma leh haddii markaa sifaadkii asmaadu ay tusisay u diidana waa nooc min anwaaci ililxaad kadalik haddii uu diido sifada wixii ka dhalanayey ilaan waxaanu idhi sifada aathaar baa ka dhalata ama xukun baa ka dhasha markaa xukumkaa ama aharkaa ka dhalanaya ama muqtadaha waxay keensanaysa sifadu inuu diidaana waa nowcu min anwaaci ililxaad laakiin marka ay sifada aharka ama xukumka ama muqtaduhu uu ka dhalanayaa waa goorma waa markay mutacadiga tahay axsanta yani markay sifadii mutacadi tahay waxa ina soo maray inuu dee ka dhalanayo wasfigaas raad ama xukum ay keensanaysaa ka dhalanaya oo ismullahi alcaliim waxa uu tusinayaa sifatu lcilm sifadaasina waa mutacadi aharka iyo xukumka ka dhalanayaana waxa weeye ana allaha yaclamu kula shay wixii la qarsado iyo wixii la muujistaba wax walba ilaahay inuu ogyihi marka qofkii hadduu ismulcaliim sugo oo sifatulcilmi uu sugo laakiin aharkii ka dhalanaya uu sugi waayo idhaa may wax walba ilaahay ma oga weli iimaankiisii ilaahay iyo asmaadiisa uu rumaynayey dee miyuu dhan yahay wuu kala dhiman yaho waa naaqis waana nooc min anwaaci ililxaad calaa kullin nooca hore ee ilxaadku waa in ruuxu isamkaba uu inkiro asaasanba ama isamku wasfigii uu tusinayo uu inkiro ama sifada xukumkii iyo raadkii ka dhalanaya uu inkiro saddexdaa midkii uu inkiraaba sidiisuu u yahay ilxaad waajibkuna waa maxay dee saddexdaba inuu sugo alsmu wاصifa wاlxukm اlmutaratibu calى hadihi الصifa ama raadka ka dhalanaya alأwalu nooca hore ilxaadku an yunkira waa inuu inkiro shay-an shay oo minha asmaadii ka mid ah oo u diidaba dee inkaarka noocaasina waxay culimmadu yidhaahdaan kufri ayuu keensanaya soo ma waayo dee ilaahay walilaahi alasmaaء اlxusnى fadcuuhu biha qofku aayad qur'aana si sariixoo cad hadduu u dafiru u diido maana gaalnimo ahayn dee ilaahay baa tilmaamay asmaa wanaagsan inuu leeyahay hadduu isla soo taaga maba laha dee waa kufri iyo gaalnimo yacni sifaadkii hadduu isla soo taaga maba lahaba ama aahaartii toosu u inkiro yacni waxay keensanaysa o gaadhsiinaysaa kufri laakiin haddii aanuu inkirin laakiin ta'wiilaad sida bacdu ahli اlbidac uu la imanayo oo sifadii macnaheedii aslu sifa hadda wuu sugaya laakiin wuxuu odhanayaa waxaasa looga jeeda oo biyadihi ama yadkii oo kale bimacnaa nicmaa looga jeeda iyo wax lamid ah marka ta'wiilaadka noocaasa ay yidhahdaan culimmadu taasoo kale dee qofkii bidca ayuu ku dhacay laakiin xaddulkufri gaadhi mayso mar haddaanu asalkii inkirin laakiin macnihii uu leexinayo macnihii macno kale uu ku awilayo laakiin hadduu isla soo taago asaalatanba inuu diiduu dafiro dee kufri bay noqonaysa waxa uu sheekhu yidhi markaa kamaa facala siday sameeyeen ahlu tactiili kuwa tactiilka ehelka u ah ee sifaadka iyo asmaada ilaahay inkiree u diiday oo min aljahmiyati jahmiyada ah iyo wakayrihim kayrkood oo kuwa kale muctasilada iyo ashaacirada iyo wixii la halmaala waxa uu sheekhu yidhi wainamaa kaana dalik arrinkaasi wuxuu u ahaaday uun ilxaadan leexin yacni marka isamkii la inkiro ama wixii uu tusayo sifaha ama xukum yacni arrinkaasi ilxaad iyo leexin wuxuu u noqday hee waa liwujuubi aliimaan waajibnimada ay waajib tahay in la rumeeyo bihaa asmaadani iyo wa bimaa wixii dallad ay tusisay hiya asmaadu calayhi maaga oo min alaxkaami axkaamta ah ka dhalanaysa sifaadka iyo wasifaati sifooyinka allaa'iqati ku habboon billaahi alle wainamaa kaana dalik arrinkaa iyo inkaarkaasi wuxuu u ahaaday uun ilxaadan leexin hee waa liwujuubi aliimaani biha waajibnimada ay waajib tahay in la rumeeyo asmaadani iyo wa bimaa shaygii dallad ay ku tusay asmaadu calayhi maaga oo min alaxkaami axkaamta ah iyo wasifaati sifooyinka allaa'iqati ee ku habboon billaahi alle subxaanah wuxuu yidhi arrintaasi waxay ilxaad iyo leexin u noqotay waayo waxa waajibaya in la rumeeyo asmaada iyo waxa ay ku tusisayba oo sifaadkii iyo axkaamtii ah haddaba fa inkaaru shayin shay in la diido oo min daalika madkuurkaa lasoo sheegay ka mid ah isamkii ama sifadii ama xukumkii maylun waa leexin bihi yacni madkuurkaa lasoo sheegay laga leexinayo camaa kii yajibu u waajibaya fiiha asmaada yacni shay arrimaha lasoo sheegay ka mida diidista la diidaa waa maylun bihi camaa yajibu fiiha waa leexin laga leexinayo asmaadii dee wixii waajibka u ahaa oo ah dee in la sugo isamka iyo sifadiisa iyo xukumkeedaba marka nooca hore ilxaadku waa kaas in la diido isamkii ama sifadii ama xukumkii athaanii nooca labaad ee anwaacdii ilxaadka ka midihi an yajcalahaa waa inuu ka yeelo asmaadani daallatan mid tusinaysa calaa sifaatin tilmaamo oo tushaabihu ay tumaailu u eg sifaati lmakhluuqiin makhluuqiinta sifaadkooda wuxuu yidhi nooca labaad ee ilxaadkii ka midihi waa inuu ka yeelo asmaadii mid tusinaysa sifaad la mida sifaadkii makhluuqaadka macnaha waa inuu yidhaahdo ismullaahi alcaliim wuu tusinayaa sifatu lcilm laakiin sifada cilmigee ilaahay uu leeyahay ta cilmigee makhluuqu leeyihun bay la mid tahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira inuu yidhaahdo ismullaahi samiic wuu ku tusinayaa sifatu samci laakiin sifada samcigee ilaahay uu leeyahay iyo sifada samcigee makhluuqu uu leeyahay waa isku mid inuu sidaa yidhaahdo waa nooc ka mida min anwaaci ilxaad inuu sifaadkii ilaahay iyo sifaatkii makhluuqaadka isku mid uu ka dhigo sidaynu hore usoo tilmaanayna meel kastoo tashaabuh ama tashbiih ama mushaabih uu ku soo arooray waxaa awlaa in lagu bedelo tamaaul ama tamhiil in lagu bedelo ama mumaail marka waxa uu sheekhu yihi athaani nooca labaad ee anwaacdii ilxaadku an yajcalahaa waa inuu asmaadii ka yeelo daallatan tu tusinaysa calaa sifaatin tilmaamo tushaabihu ay tumaailu la mid ah sifaati lmakhluuqiin makhluuqaadka sifaadkoodii kamaa facala siday sameeyeen ahlu tashbiihi ay ahlu tamhiil dadka tamhiilka iyo isku ekaysiinta sifaatka ilaahay iyo sifaatka khalqiga tamhiilkaa kuwa ehelka u ihi siday sameeyeen oo kale wadaalika ilxaadkaasina noocaa ilxaadkuna haabitun ku sugan weeyi waayo lianna tashbiiha ay tamhiila tamhiilka iyo u ekaysiinta sifaadkii alle sifaadkii khalqiga loo ekaysiinayaa macnan macno weeyaan macnahaasoo baatilun baatil ah oo laa yumkinu ma suurtowdo an tadulla inay ku tusiso calayhi macnaha baatilka ah annusuusu nusuusta waxa uu sheekhu yidhi yacnii tashbiihaasi ama tamhiilkaasi waa macno baatil ah oo aanay suurtagal ahayn nusuustu inay ku tusiso bal eh iska dhaaf inay nusuusi tamhiil ku tusiso eh hiya nusuustu daallatun waxay ku tusinaysaa calaa bulaanihi ay calaa bulaani tamhiili yacnii isu ekaysiinta khaaliq iyo makhluuqa sifaadkooda laysu ekaysiinayaa baatilnimadeeda aanay waxba ka jirin ayay nusuustu ku tusinaysaa waayo ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala laysa ka milihi shay markaasaa haddana uu yidhi wahuwa samiicu lbasiir aayadda ihbaatkii iyo nafyigiibaa labadiiba ay ku jiraan oo mumaahaladii iyo tamaaulkii khalqigana waa la diiday haddana sifaatkii ilaahay munaasabka u ahaana waa loo sugay marka waa tansiihun bilaa tacطiil wa ihbaatun bila tamhiil yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa laga nasahayaa wax alla wixii naqsi aan laa'iq u ahayn iyadoon dee sifaatkii laga cadilayn oo aan loo diiday sifaadkii laa'iqa u ahaana waa loo sugayaa biduuni tamhiil iyadoon khalqiga loo ekaysiinay waay waxa uu sheekhu yidhi marka kamaa facala ahlu tashbiih ay ahlu tamhiil ahlu tamhiilku siday sameeyeen wadalika haabitun yani arrinkan noocaa ilxaadkuna waa sugan yaho inuu ilxaad yahay لأن تشبيه أي تمثيل waayo تمثيilka صفاaتka khaaلiقa loo ekaysiinaya lagala mid dhigaya kii مakhلuuqu مaعنى baaطiل waa maعنo baaطiل ah oo laa يمkiنu aanay suurtoobeyn أn تduلa inay ku tusiso عalayhi maعnaha baaطiلka aلنusuus nusuusta شharcigu bal iskabadaa nusuustu inay macnaha baaطilka ah ku tusta eh hiya nusuustu daalatn waxay ku tusinaysaa calىa buطlaanih tamhiilka baatilnimadiisa fajacluhaa asmaadii haddaba in laga yeelo daallatan mid ku tusinaysa calayhi tamhiilkaa oo la yidhaahdo asmaadii waxay ku tusinaysaa sifaad la mida sifaatkii khalqiga sidaa in la yidhaahdaa maylun waa leexin bihaa asmaadii laga leexinayo camaa yajibu wuxuu waajibay fiiha asmaada haddaba in asmaadii la yidhaahdo tamhiil bay ku tusinaysaa waa leexin asmaadii laga leexiyey wixii waajibka u ahaa oo ah dee waxa weeyaan in loo sugo sifaad aan la mid ahayn kuwii khalqiga oo ilaahay u cunamo u habboonoo munaasab u ah waayo sifaadka ilaahay dee ilaahay weynidiisa iyo daatadiisa iyo cadamadiisa ay u cunamaan halka sifaadka khalqiguna dee dacfiga iyo taagdarrada khalqiga ay u cunamaanee munaasab ay ku yihiin marka nooca labaad ee anwaacda ilxaadka ka mid ihina waa tamhiilka in la yidhaahdo ilaahay sifaad baanu u sugaynaa laakiin de annaku kuwan makhluuqaadkun baanu aragnay kuwa ilaahay waxaanu uga qiyaas qaadana kuwan khalqiga waa isku mid waa ilxaad fii asmaa illahi wa sifaatih athaaliu nooca saddexaad ee ka mida anwaacda ilxaadka an yusama allaahu waa ilaahay in lagu magacaabo tacaalaa koreeye bimaa shay lam yusami aanu ku magacaabin bihi maaga nafsahu naftiisa allah in lagu magacaabo waxaanu naftiisa u bixini waa min alilxaad fii asmaa'ih yacni leexinta asmaada ilaahay la leexinayo ayay ka mid tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu magacaabo waxaanu naftiisa ku magacaabin wadalika kaasina ka tasmiyati nasaara waa sida kiristanku magacaabista ay ku magacaabeen lahu ilaahay alaba ab ay ku magacaabeen tacaala lahu can dalika culuwan kabiira tahliidki iyo haaliu halaaa ay yidhaahdeen allahu huwa alab walibnu ciisa wa ruuxu lqudus ka tasmiyati nasaara waa sida kuwa kiristanku magacaabista ay ku magacaabeen lahu ilaahay alaba ab ay ku magacaabeen iyo wa tasmiyati alfalaasifati kuwa ahlulkalaamkaee falaasifaduna magacaabista ay ku magacaabeen iyaahu alle alcilata alfaacilata ciladii wax samaynaysay ee wax jirsiinaysay wax abuuraysay alcila alfaacila ayay alle u bixiyeen tacaala allahu can dalika culwan kabiira wadalika nooca ilxaadkaasina haabitun mid sugan weeyaan inuu ilxaad yahay lianna asmaaa allahi waayo ilaahay magacaantiisu tacaalaa koreeye tawqiifiyatun waa mid joojin iyo tawqiif loo nisbeeyey oo lagu joojinayo uun sharciga wixii ku soo arooray oo aan la dhaafinay fa tasmiyat ullah ilaahay in lagu magacaabo tacaalaa koreeye bimaa shay lam yusami aanu ku magacaabin bihi maaga nafsahu naftiisa maylun waa leexin bihaa asmaadii laga leexinayo cama yajibu wuxuu waajibaya fiiha asmaada kamaa ana haadihi sida tani alasmaa'a ee asmaada ihi allatii asmaadaasoo samowhu alle ay ku magacaabeen bihaa asmaada nafsuhaa asmaadani lafteedu baatilatun ay baatil u tahay oo yunazahu allaahu ilaahay looga nasahayo tacaalaa koreeya canhaa asmaada waxa uu sheekhu yidhi arrinka saddexaad arrimihii ilxaadka ka mid yihi waxa weeye dee ilaahay in lagu magacaabo waxaanu naftiisa ku magacaabin waayo waxaa qaacidadii inagu soo martay asmaa ullaahi tawqiifiyatun laa majaala lilcaqli fiiha soo maah marka tawqiifi macnaheeduna maxay ahayd annahaa mawquufatun cala sharci sharciga nusuusta kitaabka iyo sunnada wixii ku sugnaaday uun in asmaada lagu joojinayo ilaahay aan lagu magacaabayn waxaan kitaabka iyo sunnada ku soo aroorin waataynu nidhi baabulasmaa yacni waxa weeyaan dee baabka sifaadka iyo ikhbaarka iyo waa ka cidhiidhisan yahay waayo isagu wuxuu muqayad ku yahay uun waxa waaridka ku ah fi lkitaabi wasunna yacni baabulasmaa aad buu uga kooban yahay marka waxa uu sheekhu tilmaamay in ilaahay lagu magacaabo waxaanu naftiisa ku magacaabin oonu u bixini inay tahay nooc min anwaaci ilxaad sida kiristanku magacaabistay ilaahay ku magacaabeen alab ama kuwa falaasifadii magacaabistay ilaahay ku magacaabeen alcila alfaacila oo waxay yidhahdeen caalamku dee waa macluulkii kii la samaynayey la cilaynayey ilaahayna waa ciladii waxaan samaynaysay bay yidhahdeen tacala allahu can dalika culuwan kabiira yacni caalamkii waa macluulkii cilada samaynaysana waa allah sidaasay yidhaahdeen markaa sheekhu waxa uu yidhi laba arrimoodba taasi ilxaad way u noqonaysa arrinka koobaad dee horta asmaada ilaahay tawqiifi bay ahayde wixii sharciga ka baxsan in alla loo bixiyaa dee waa leexin asmaadii la leexiyo waa ilxaad cilada labaadna waxa uu yidhi asmaadani laftooda ayaa yacni asmaadan ay u bixiyeen rabbi subxaanahu wa tacaala iyada lafteedaa baatil ah ay waajib tahay ilaahay in laga nasaho oo alab iyo alcila alfaacila waa macaani nuqsaan iyo ceeb iyo xumaan tusinaysa oo ay waajib tahay ilaahay in laga nasaho laga hufo oo xataa macno wanaagsan oo kamaal ah maba tusinayaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala loo eego aaliuka saddexaad an yusama allahu wa ilaah in lagu magacaabo taacalaa kuriya bima lam yusami bihi nafsahu waxaanu naftiisa u bixin ka tasmiyati nasaara lahu laba waa sida kiristanku magacaabista ilaahay ku magacaabeen alab wa tasmiyati alfalaasifati iyaahu alcilata alfaacila iyo falaasifadu magacaabista ku magacaabeen ciladii wax abuuraysay samaynaysay wadalika liana asmaa allahi tacaala tawqiifiya ilxaadkaasina waxa uu haabit ku yaho loo odhanaya waa ilxaad waayo asmaada ilaahay waa tawqiifi oo waxaa lagu joojinayaa uun wixii sharciga ku soo arooray fa tasmiyat ullah ilaahay magacaabistiisa tacaalaa koreeye bimaa shay lagu magacaabo lam yusami aanu ku magacaabin bihi maaga nafsahu naftiisa maylun waa leexin bihaa asmaadii laga leexinayo camaa yajibu wixii u waajibaya fiiha asmaada kamaa ana haadihi alasmaa sida asmaadani lafteedu allatii asmaadani oo samowhu ilaahay ay ku magacaabeen bihaa asmaadu nafsuhaa lafteedu asmaadani baailatun baaila ay u tahay mid macno baaila tusinaysa oo yunazahu llaah oo dee ilaahay ab in la yidhaahdo alcila alfaacila in la yidhaahdo waa baail oo yunazahu llaahu ilaahay waa laga nasahaya tacaala koreeye canhaa asmaada baailka ah iyo macaanida baailka ay tusinaysaba araabicu nooca afraad ee anwaacdii ilxaadka an yushtaqa waa in laga soo jeexdo min asmaa'ihi ilaahay asmaadiisa asmaa'an asmaa in looga soo jeexdo lilasnaami asnaamti nooca afraad ee ilxaadka ka midii waxa weeye in ilaahay asmaaduu lahaa laga soo ishtiqaaqu waa jeexid ama qaadasho in asmaadii alleh looga soo jeexo asmaa asnaamta la siinayo kamaa facala almushrikuuna siday mushrikiintu ku sameeyeen fi ishtiqaaqi alcuza magaca alcuza jeexidda ay ka soo jeexeen min alcasiiz magaca ilaahaya alcasiiz iyo washtiqaaqi allaate washtiqaaq allaata iyo magaca allaata jeexidda ay ka soo jeexdeen min alilaah magaca ilaahaya alilaah calaa axadi alqowleyni labada qowl midkood markaynu qaadanno wuxuu ku tilmaamayaa calaa axadi alqowleyn qowlka labaad ee mashhuurka ee kan kaba caansan ee mufasiriintao dhamme ay ku fasiraan allaata afara'aytum ullaata waalcuza waxa weeyi laata inuu ahaa ismu rajulin saalix kaana yalutu sawiiqa lilxaaj falamaa maata cakafuu calaa qabrihi wacabaduuh yacni laata inuu ahaa nin wanaagsan magicii oo dadka xujaajta ayuu saloolka intuu tumo oo subag iyo wax yar uu ugu qooyo ayuu dee sahay uga dhigi jiray iyo cunto iyo quud dadka soo xajiyaya marka laataba waxaa loo yidhi kaana yalutu sawiiqa lilxaaj saloolkaa yariyo buu u samayn jiray dadka xujaajta imanaya ee dee bilaajalka ama sahayda aan sidan ayuu intaa ugu ixsaan samayn jiray sidaasaa laata loo yidhi dabeed ninkaa wanaagsan ee dadka xujaajta ah wax siin jiray markii uu dhintay ayaa dee qabrigiisa intay dul ictikaafeen isagii ay caabudeen oo ay cibaado siiyeen marka sidaasuu leeyahay calaa axadi alqowleyn labada qowl midkood haddaynu qaadanno oo labada qowl mid waxa weeyi allaata in laga soo jeexday min alilaah waana kan sheekhu uu tilmaamay hadda uu qaatay yacni waxa weeyaan mithaalkana u ah noocan afraad ee aynu marayno qowlka labaad ee uu ishaarayaana waxa weeye kaa ah laata inaanu ahayn mushtaqun min alilaah inaan ilaah laga soo qaadan laakiin uu yahay maxay ismu rajulin saalix lo odhan jiray laata liannahu kaana yalutu sawiiq fa sammow markaa waxay ku magacaabeen bihaa asmaadani ay magacaantii ilaahay ka soo jeexdeen asnaamahum asnaamtoodii bay ku magacaabeen oo laata iyo cuze iyo manaata iyo dee asnaamtoodii bay u bixiyeen wadaalika ilxaadkaasi ay yani ku sameeyeenna haabitun mid sugan weeyi oo waa ilxaad lianna asmaa allaahi maxaa yeelay ilaahay asmaadiisu tacaalaa koreeye mukhtasatun bih isaga ayay gaar ku tahay waayo waa liqowlihi tacaala hadalku allaah yidhi koreeye walilaahi ilaahay ayaa iskale alasmaau asmaada alxusnaa ee wanaagga badan asmaada wanaagga badan rabbi baa iska leh ee fadcuuhu ku barya asmaadaasi ilaahay bihaa asmaada alla ku barya oo ducaau mas'alati wa ducaau cibaada ku caabuda oo asmaadaasi iyo macaaniday keensanayso ilaahay ugu taqarubo ugu tacabuda kuna barya oo dee isam walba waxa uu munaasabka ku yahay ilaahay ku su-aasha oo markaad makfiro iyo dembi dhaaf doonaysaan allaahuma yaa khafaaru ikfir lii dhaha markaad towbad aqbal doonaysaan allaahuma yaa tawaabu tub calaya dhaha markaad raxmad doonaysaan allaahuma yaa raxmaanu yaa raxiimu yaa arxam araaximiin irxamnaa dhaha wahaakada iyo wa qowlih odhaahdu allah yidhi weeyaan subxaanah allaahu laa ilaaha ilaa huwa lahu lasmaau lxusnaa allaahu alle laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye lahu isaga ayuunbaa iskale alasmaau asmaada alxusnaa ee wanaagga badan wa qowlih iyo odhaahdu allah yidhi lahu lasmaau lxusnaa ilaahay baa asmaada wanaagga badan iska leh oo yusabixu waxa u tasbiixsanaya lahu ay lilaahi alle oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka nasahaya oo ka hufaya maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan iyo walard arlada waxa ku sugan oo dhan wa huwa alle alcasiizu ka haalibkaa weeyaanan cidna beegsan karin alxakiimu ka xukumka iyo xikmadaba iskale weeyi waxa uu sheekhu yidhi markaas nooca afraad ee ka mida anwaacdii ilxaadku kaas weeyaan waana in asmaadii ilaahay uu iska lahaa sida alcasiiz iyo alilaah in asmaa looga soo jeexo oo asnaamtii loo bixiyo waa leexin asmaadii ilaahay laga leexinayo dee waajibkeedii oo ahaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaa u yihiin oo calamun cala allah ay yihiin alraabicu nooca afraad oo anwaacdii ilxaadka ka mid ee an yushtaqa waa in laga soo jeexdo min asmaa'ihi ilaahay asmaadiisii asmaa'an asmaa in looga soo jeexdo lilasnaami asnaamtii kamaa facala almushrikuuna siday mushrikiintu ku sameeyeen fi ishtiqaaqi alcuzaa magaca alcuzaa jeexidda ay ka soo jeexdeen ay ka soo qaateen min alcasiizi magaca ilaahay ee alcasiiz iyo wa ishtiqaaqi laata laata jeexashaday ka soo jeexdeen min alilaahi magaca ilaahay ee alilaah calaa axadi alqowleyni labada qowl ee ku jira lafdigan allaata labada qowl ee lagu fasiray midkood markaynu qaadanno ayuu noqonayaa mushtaqun min alilaah ka kalena dee waa inuu yahay ismu rajul fasamow markaa waxay ku magacaabeen bihaa asmaadani ay asmaadii ilaahay ka soo jeexdeen asnaamahum sanamadoodii bay u bixiyeen wadalika ilxaadkaasina haabitun kii sugan weeyi lianna asmaa allaahi maxaa yeeley asmaada ilaahay tacaala koreeye mukhtasatun tu ku gaaro weeyaan bihi ilaahay marka ilxaadkaa ay galeen waa sugan yahoo dee ilxaad bay sameeyeen waayo asmaada ilaahay ilaahay bay u gaar tahay waa liqowlihi tacaala hadalku allah yidhi koreeye walilaahi ilaahay unbaa iskale alasmaau asmaada alxusnaa ee wanaagga badan ee fadcuuhu ku barya ilaahay bihaa asmaadani oo ku caabuda iyo wa qowlihi odhaahdu allah yidhi weeyi allaahu alle laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooye lahu isagunbaa iskale alasmaau alxusnaa asmaada wanaagga badan lahu ilaahay unbaa iskale alasmaau asmaada alxusnaa iyo wa qowlihi odhaahdu allah yidhi weeyi lahu ay lilaah ilaahay ayuunbay u sugnaadeen alasmaau asmaada alxusnaa ee wanaagga badan yusabixu waxa u tasbiixsanaya lahu ay lilaah ilaahay waxa u tasbiixsanaya oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufaya maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan iyo walardi arladaba wa huwa alle alcasiizu allaha haalibkan cidina beegsan karin weeye awoodda leh alxakiimu ee xukumka iyo xikmadaba iska leh waxa uu sheekhu yidhi haddaba fakama khtasa siduu ugu gaar noqday ilaahay bilcibaadati cibaadada siduu khaas ula noqday iyo wa biluluuhiyati alxaqi uluuhiyada xaqa ah siduu ilaahay ula gaar noqday cibaadada iyo uluuhiyada xaqa ah ee isaguuna uu mutaystay iyo wa biannahu alle siduu ula gaar noqday yusabixu inay u tasbiixsanayaan lahu alle maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan iyo walarda arlada waxa ku suganba wuxuu yidhi siduu ilaahay cibaado ula gaar noqday iyo tasbiixda cir iyo dhul waxa ku jiraaba ay u tasbiixsanayaan siduu taa ula gaar noqday ayaa fahwa alleh mukhtasun waxa uu la gaar noqday bilasmaa'i alxusnaa asmaada wanaagga badanna waa la gaar noqday oo cidi lama wadaagto fa tasmiyatu hayrihi ilaahay cidaan ahayn magacaabisteeda lagu magacaabo bihaa asmaa'ulxusnahani cala alwajhi wejigiina loogu magacaabo alladii wejigaasoo yakhtasu billaah ilaahay uu la gaar yahay casa khaalibha oo wajalla weynaaye maylun waa leexin bihaa asmaadii laga leexinayo camaa yajibu fiiha wixii waajibka u ahaa waxa uu sheekhu yidhi sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uluuhiyada iyo cibaadada xaqa uula gaar noqday tasbiixda cirkiiyo dhulka wixii ku jiraaba ay u tasbiixsanayaanna uula gaar noqday ayaa ilaahay wuxuu la gaar noqday asmaaulxusnaha oo isaga cidaan ahayn in loogu magacaabo siduu ula gaarka ahaa waa leexin iyo ilxaad waana tii ilaahay uu noo diiday maxaa sheekhu halkaa ku ixtiraazaya fatasmiyatu gayrihi biha asmaaulxusnaha cidaan alla ahayn in lagu magacaabo ma idlaaqin laakiin wuxuu ku qaydi cala alwajhi aladii yakhtasu billaah sida ilaahay ula gaarka yahay sidaasoo kale hayrkii in loogu magacaabo waa ilxaad maxaa halkaa markaa ka soo baxaysu ixtiraazaya ya fatasmiyatu gayrihi biha cala alwajhi aladii yakhtasu billaah axsanta axsanta macnaha waxa uu sheegayaa un sheekhu ilaaqan inaanay ahayn ism ilaahay leeyahay cid kale looma bixin karo mulaq inaanay ahayn ay muqayad tahay waayo wuxuu ku qayday cala alwajhi aladii yakhtasu billaah sida ilaahay ula gaar noqday sifadaa ama qaabkaa cid aan isaga ahayn looguma bixin karo siyaabuhu ilaahay ula gaar noqdayna waxaa ka mid ah in isamkiisu uu yahay calamun wa sifa marka isamka ilaahay uu leeyahay haddii kayrkii loo bixiyo macnihii sifada iyadoo la milicsanayo ama macnihii sifada loo qastaya inuu tusiyo dee waa mamnuuc walidaalik waxay culimmadu tilmaamaan ilaa saddex weji inay halkaa ka soo baxayso wejiga koobaad isamka ilaahay uu leeyahay ee cid kale loo bixinayo idaa luuxida fi lismi macna asifa falaa yajuus isamkaa ilaahay uu lahaa macnihii sifada haddii la milicsanayo oo la doonayo macnihii sifada inuu tusiyo ma bannaano ilaahay khayrkii in loo bixiyo tusaale ahaan nebigu sala allahu calayhi wasalam ninkii abulxakam kunyada ka dhigtay nebigu waa ka bedelay waxaanuu yidhi ina allaha huwa alxakam ilaahay baa xakam ah waxaanuu kunyo uga dhigay awlaaddiisa kii ugu weynaayo abu shurayxoo wuxuu yidhi anta abu shurayx sababtuna waxay ahayd kaanuu yataxaakamuuna ilayh ninkan abulxakam la baxay dadku way iskula iman jireenoo wuu kala xukumi jiray marka meesha maxaa laga dhadhansadoo nebigu magaca uga bedelay abulxakam macnihii isamkani sifadii uu lahaa ee sifatulxukmi ayaa laga dhadhansaday oo dee nin wax kala xukumu ahaa marka ma bannaana iyadoo loo qastayo kala xukun inuu dadka xakam u yahay in abulxakam uu la baxo uma bannaana laakiin hadduu iskala bixi lahaa iyadoo isamku uu yahay mujarad can isifa oon macnaha la milicsanayn way iska bannaanaan lahayd markaa kow magaca marka macnihii sifada looga qastayo ma bannaano ilaahay khayrkii in loo bixiyo waayo asmaa ullaahi aclaamun wa awsaaf asmaada khalqiguna waa aclaam mujarada marka magacaanta nebiga laga reebo sala allahu calayhi wasalam oo iyaduna aclaam iyo awsaaf ah walidaalik dee magacu markaan sifadii iyo macnihii aanu wadan in loo bixin karo waxaa kuugu daliila saxaabada dee maxaa ka mid ah asmaadoodii xakiim ibnu xisaam xakiim soo magac ilaahay ma ah haddana dee asmaa saxaaba xakiim ibnu xisaam baa ka mid ah macnaha macnihii xukumka iyo xikmada meesha loogama qastayo waa calam mujarada un qofkaasunbuu tacyiirinaya markaa haddii macnaha sifada la milicsanayo oo la eegayo ma bannaana wejiga labaad wuxuu yidhi isamku marka uu yahay calamu shakhs sidii calamu shakhsigii mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uun tacyiininayo cid kale aanay la wadaagin iyada ina in lala baxaa ma bannaana sida lafduljalaalaha allah waa calamu shaksigii oo kale oo musamihiisu wuxuu tacyiininayaa uun ilaahay subxaanahu wa tacaala cid la mushaarakayn kartaana ma jirto marka kayrkii looma bixin kara allah waa mamnuuc kadalik asmaada ilaahay waxaa ka mid ah maa laa yaqbalu lmushaarakata fii macnaah asmaa macaanida ay tusinaysaa mushaarako aanay kala dhaxayn oo khalqigu aanay la wadaagi karayn ama ilaahay cid macnaha la wadaagi kartaaba aanay jirin ilain macaanida qaarna mushtarak bay noqon karaan khaaliqa iyo khalqiga walow ha kala duwanaadaane qaarna waxa weeyaan ishtiraagu mamnuuc buu ka yihi marka asmaada macaanidooda aan la wadaagi karin ilaahay cidaan hayn in loo bixiya waa mamnuuc kalkhaaliq walbaari imika ismu lkhaaliq macnihiisu waxa weeye aladii yuujid alashyaa calaa gayri mihaalin saabiq ka ashyaada abuura isagoon cid kaga dayan wax horena aan ka tixraacin macnaha noocaasa ilaahay mooye cid kale yani macnahaasi ma ku sifoobi kartaa almuujidu lilashyaa calaa gayri mihaalin saabiq dee cid kale looma bixin kara khaaliq albaari'na waxaa la yidhaahdaa aladii yuujid alashyaaa bari'ata min alcayb ka ashyaada sameeya ee jirsiiya iyadoo iin iyo nuqsaan beri ka ah macnaha noocaasana ilaahay mooye cid kale ma ka suurtoobi kartaa makhluuq kastaa wax kastuu sameeyo in iyo nuqsaan laga waayi maayo marka asmaada macaanideeda aan la wadaagi karinna sida khaaliqa iyo baariya iyo alkhaaliq iyo albaari ilaahay cidaan hayn looma bixin karo laakiin isamku markuu yahay ismun yaqbalu alishtiraaka fi lmacnaa ism macnihiisii la wadaagi karo bayna alkhaaliqi waalmakhluuq macnihii sifadu ay lahaydna aan laga mulaaxadaynayn oo aan laga dhadhansanayn oon loo qastayn ilaahay hayrkii in loo bixiyaa waa bannaanta kalmelik wاlcaziiz wاljabbaar wاlmutakabir dee qur-aanka waxaa ku soo aroortay qaalat imra'at alcaziiz alcaziiz oo yacni makhluuq lagu idlaaqay boqorkii waxaa kaloo ilaahay u yihi kadalika yaطbacu allahu calaa kuli qalbi mutakabirin jabbaar yacni mutakabir iyo jabbaarba waxaa lagu sifeeyey dee makhluuqaas qalbigiisa la daboolay ee isla weynida iyo kibirka leh marka calaa kullin asmaada noocaas oo kale ah ee macnaheeda la ishtiraagi karo aan loogana jeedin wasfigii iyo macnihii inay tusinayso ilaahay hayrkii waa lagu magacaabi karaa marka calaa kullin khulaasadu waxay tahay uun fatasmiyatu hayrihi biha cala alwajhi aladii yakhtasu biاllaah sida ilaahay ula gaarka yahay ayaanay bannaanayn hayrkii in loogu bixiyo laakiin sida makhluuqaadka dee munaasabka ku ah bacdu alasmaa ilaahay uu leeyahay dee hayrkiina waa loo bixin karaa oo raxiim baa ka mid a oo nebiga sala allahu alay waslm maxaa lagu sifeeyey ra'uuf raxiim soo maa labaduba waa laba magac oo ilaahay haddana nebigana waa lagu sifeeyey ra'fada iyo raxmada labadaba waxa uu sheekhu yidhi markaa fatasmiyatu hayrihi ilaahay cidaan ahayn in lagu magacaabo biha asmaa'ulxusnahan cala alwajhi sidiina loogu magacaabo alladii wejigaas oo yakhtasu billaah ilaahay uu la gaaryahay caza haalibaha wajalla weynaaye asmaa'ulxusnaha alle cidaan ahayn in loo bixiyo looguna bixiyo wejiga ilaahay uu la gaarka yahay maylun leexin weeyaan bihaa asmaadii laga leexinayo camaa yajibu fiiha wixii u waajibaya laga leexinayo waalilxaadu leexintuna asmaada ilaahay la leexinaya bijamiici anwaacihi noocyadiisa dhammaanteed marka laysku qaado muxaramun muxaram weeyi ilxaadkuna noocyadiisa oo dhan marka laysku daro waa muxaram oo wax bannaan ma leh lianna allaha maxaa ila alla tacaala koreeye haddada almulxidiina kuwa leexiya waxa ilaahay ku hadido ugu goodiyo ugu hanjabay kuwa mulxidiinta ee asmaadiisa leexiya biqowlihi odhaahdu allaah yidhi wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna leexinaya fii asmaa'ih ilaahay asmaadiisa kuwa leexinaya isaga taga sayujsawna waxaa lagu abaalmarin doonaa maa kaanuu yacmaluun waxay samaynayeen baa lagu abaalmarin doonaa waa goodi iyo hanjabaad adag oo ku soo aroortay cid kastoo ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa leexin iyo ilxaad ku samaysa wa minhu waxaa ka mida ilxaadka maa yakuunu waxa ahaada shirkan shirki ow kufran ama gaalnimo wax shirki ama kufri ahaada ayaa ka mida ilxaadka oo isaga laftiisiba maraatiba xasaba maa shay marka la fiiriyo kaasoo taqtadiihi ay keensanayso aladilatu sharciya adilada sharciga ah waxa uu sheekhu yidhi ilxaadka laftiisii isku martaba iyo isku derajo maahee dee qaarkiibaa gaalnimo iyo shirki gaadhi kara marka loo fiiriyo hadba adilada sharcigu sida ay keensanayso halkaasaa qaybtii hore qawaacidul asmaa ay ku dhammaatay waxaana bilaabmi doona qaybtii labaad oo qawaacidu sifaat ah wallahu subxaanahu wa tacala aclam